wallaahi abaayo runtii mas-uuliyad culus oo aada usoo dhaaratay oo aad ilaahay hortiisa ku dhaaratay in maxaragtay aada wax intii awoodaada karaankaaga aada ka qaban kartid oo iga qaban kartid ummadda dalkan iyo dadka aad mataleysida soomaaliyeed runtii mas-uul culus oo aan soo qaadnay waayo runtii oo aan sahlanayn abaayo xildhibaan maxamed amiin aada umahadsanta falastiin runtii aad aad ayaan ugu faraxsanaa maanta in aan si rasmi uga mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan aqalkiisa sare ee maanta la ii dhaariyey runtii waxaan dareemaya waxay tahay waa mas-uuliyad aada u weyn oo runtii aada u culus oo aan ka qaadnay ilaahayna ka qaadna ummada soomaaliyeedna u qaadnay inaan ugu adeegayno sida hufan oo waafaqsan dastuurka in afartan sano ee soo socota ee mas-uuliyaddaasi ayna saaran tahay waxaan ognahay in soomaaliya ay dhibaato fara badan ay ka jiraan soomaaliduna wax weyn ay ka sugayso labadaas gole ee golaha shacabka iyo kan aqalka sare marka waxaan rajeynayaa in aan runtii aan aada u dareensanahay oona dareemi doono mar waliba soona xasuusan doono mas-uuliyaddaas ballan qaaday in aan uga adeego ummadeyda muddadaas kooban ee afarta sana oo lai doorta waxaan siinayaa xildhibaanad farxiyo baarlamaan horaa soo jiray oo idinka horreeyey maxaa ka baranaysaan maxaase iska bedeli doontaan marka la fiiriyo baarlamaankii hore maxaa kaga duwanaan doontaan runtii horta markii la fiiriyo golaha shacabka oo dadka cusub ee soo galay runtii waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah waxbartay waa arki kartaa marka inuu dhici doono uun isbedel inacuu noqon doono lama oga laakiin waa waa waxaan waxaan rajeynaa runtii in looga duwanaado markasta waxaa dhici jiray qalalaaco siyaasadeed oo maaragtay ka dhici jiray madaxda sare ama baarlamaanka dhexdiisa taas inaan ka gudbi doono
haye xildhibaan maxamed amiin waxaan isleeyahay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal kusoo biiray in numberkooda uu aada u badan yahay marka loo fiiriyo sanadihii hore oo arrintaasna waxa ay keeni doontaa in dhiig cusub oo fresh ah oo firfircoon oo dhalinyara wiilal iyo gabdhabale ay kusoo biiray ay yihiin wax weyna runtii ay soo kori doonaan maalina maalinta ka dambeysa waxaad dareem dareemeysaa waa in dowladnimadii soomaaliya iyo hanaqaadkeedii isbedelada jira in mar waliba dad lasan qaadi kara ay kusoo biirayaan runtii experiencega iyo khibraddu waa shay qaali ah waa ku faraxsanahay in number macquul ah xildhibaanadii hore ay ku jiraan waxaana aaminsanahay marka la isku daro khubadaas iyo dadkan ambishakooda leeyahay dhalinyarada aqoonyahanka in waxyaaba fara badan oo qaladaad jirana laga baran doono iskaashi cusub iyo waxqabad cusub iyo in dadka soomaaliya la dareensiiyo in tallaab hore loo qaado ay tahay kusoo biiritaanka wiilashaas iyo gabdhahaas iyo aqoonyahanka soomaaliya oo runtii nambarkooda badan yahay in ay u dhisi doonto amaba u iftiimi doonto ummada soomaaliyeed mustaqbal ka duwan kii waqtiyadii hore waana calaamad kamid a calaamadaha soomaaliya oo soomaalida cusub ay maalinba maalinta ka dambeysa ay hore u socoto marka rajo weynaan ka qabaa waxaa jirta in baarlamaanka idinka horreeyey iyo kuwii kasii horreeyaba waxoogaa sumcaddoodu ay liidatay dadkuna ay ku duri jireen inay yihiin xildhibaano ku shaqeeya hadba meeshii dhaqaaluhu jiro ama hungurigu jiro oo siyaasadda waddanka iyo qalilaasaha ugu badan iyo dhibaatada meesha ka imaanaysa uu ahaa baarlaman saldhigiisa uusan sharciga ahayn laakiin lacagta ay tahay dadka qaaraa eedahaas qaba oo usoo jeedin jira baarlamaanka adinka maxaa is leedihiin siyaasadda saas ahayd waa ka bedeli doontaan xildhibaanad farxiyaan siinaya waa kugu soo noqonaya maxaamiin xildhibaanad farxiyaan siinaa runtii markii xaqiiqi dib loo fiiriyo oo la fiiriyo xaaladda ay ku shaqeynaysa baarlamaankii hore oo ka duwan xaaladda maanta la taagan yahay dhibaatooyin fara badanaa taagnaayeen wadanka dagaalaa ka jiray colaado sokeeyo fara badanaa jireen marka runtii wax walba oo lagu tilmaamo waxay ku salaysan tahay oo wacyiga markaasiti la joogay oo oo xaaladda ay ku jireen ay ka adkaleen xaaladda maanta lagu jira qof kasta oo maanta usoo baxda banaanka ama noqota siyaasadaan ka qeyb galaayana hortii laba iyo toban magac ay yeelanaysaa aniga fikirkaas ma qabo runtii waxaa u yaala baarlamaanka shuruuco fara badan oo laga rabay in maaragtay la ansixiyo oo laga shaqeeyo oo la sameeyo sida dastuurka qabyada ah dastuurkeeni haddii aan sidii ugu talagalno u dhamaystirno labada sano soo socoto oo aan kala saarno muxuu qof walba waajibka saaran muxuu yahay aqalka sare muxuu qaban golaha shacabka muxuu qaban madaxweynaha iyo prime ministerka i think haddii kaas focuska aan saarno oo xooga aan saarno oo aan dastuurkeena sidii loogu talagalaan uga shaqeyno inaysan dhici karin waxyaabaha qaarkood oo ama arta lagu xamanayo ama lagu eedeynayo baarlamaankii horeto haye xildhibaan maxamed amiin
arrinta falastiin marka la fiiriyo baarlamaanadii sanadihii hore xukuumadihii isdaba yaalay muddadii labada kun ilaa iyo hadda dhibaatooyin fara badan oo la sheega ayaa jirta waxaan aaminsanahay in wadanka duruufo jira awgeed waxyaaba fara badan runtii haddii ay dhacaan aan lala yaabi kareynin laakin waxaan aaminsanahay maalin maalmo ka dambeysa in isbedelku uu soo koraayo waan aaminsanahay in dad fara badan oo soomaaliyeed ay runtii ay ka niyax yihiin dhaqamada qaar xildhibaanada soomaaliya lagu sheego laakiin waxaan aaminsanahay in maanta isbedeladan jiro iyo aragtidan cusub iyo horumarka kusoo koraya wadanka maalin maalinta ka dambeysa in dadka wacyigooda iyo garashadooda iyo fahamkooda dowladnimadaba isbedel uu ku socdo in ma daferi karaayo inay qaladaad hore u dhaceen haddana dhici doonaan sida aan qabo maalina kuma dhismayso magaaladan iyo wadankan dhibaato fara badan ayaa jirta laakiin fahamkaas waxaan dareensanaha in bulshadii iyo in badan oo siyaasiyiina ay arkeen xumaantiisa tan macnaha le hadda runtii ummadda soomaaliyeedna ay diyaar u taha waxay tahay waa baarlamaan waxqabad leh ummadda soomaaliyeed shuruucaha iyo waxyaabaha ay ka sugayaan ku mashquulay aan ku mashquulin mooshin iyo wax lamida iyo waxyaaba fara badan oo runtii aan rabay inaan inta kasii sheego taas taas macnaheedu maaha in horumarka baarlamaanka soomaaliya la defero runtii wax weyn ayay qabteen maanta meesha aan joognana baarlamaanka soomaaliya runtii asiga ayaa ku ammaanan meel meel kamida shaqadiisa ay gaabis ka jira waxaan rajeynaa in dhinacyada kale ee wanaagana aanaan ka indhalaaba waxaa jirta in beesha caalamka iyo madasha hogaamiyaasha qaran ay isku mari la-yihiin xubnaha qaar xildhibaanada ah oo laleeyahay doorashadoodii muran iyo qaladaada ka yimid sidee u aragtaan adinka qaabkaasi is leedihiin waa lagu sixi karaa xildhibaanad farxiya aan ku hormaro wallaahi runtii wixii dhibaato ah adkeynka inaan qabno maaragtay ii sheegtay waxaanan anaga weli haysan horta maxkamadda dastuuriga ahayd wax kasta oo dhacan waxay u baahan yihiin in si sharci ah oo cilmiyeysan loo baaro iyadoo oo lagu dabaqaayo maaragtay ii sheegtay sharciga dastuurkeena degsan iyo shareecadeena islaamka taasna looga bixi karo waxay tahay aniga hadda runtii ma kala gelgeli karo oo ma dhihi karo sidan iyo sidanay u tahay because qof walba ama xildhibaan kasta ama kursi kasta waxa uu loo haystaa uun noocyo kala duwan aa loogu dhagan yahay wax aa cad oo aa maanta ka dhihi karo kanaa sidan ah iyo kanaa sidanana walaal ma jiraan waa mahadsanta haya xildhibaan maxamed amiin
walaafaasina marka aad fiirisid arrimaha la xiriira isqaqabsigaas iyo kuraasta hadda ay kusoo koobantay dacwada oo ah mid aada u kooban oo maanta aan maqlayna in shan ay kusoo koobantay intan ugu badan la sheegi karna ilaa labaatan afar labaatan la sheegay markii ugu badnay doorarka suuqaya la-aan ofishaal ahayn mar kow iyo toban lasoo gudbiyey dib la isugu celiyey waxaas hore marka aad fiirisid marka laga fiiriyo laba boqol saddex boqol sagaal iyo labaatan xildhibaan waxay ka tahay waa fahmi kartaa marka loo fiiriyo capacitygeena awoodda aan haysano iyo doorashada baahsan ee intaas oo goobo lagu kala qabanayo si loo hubiyo iyo dadaal ilaa xadin lama muujiyay aan dareensanahay guddi doorasho federaal mid heer gobol guddi khilaafaad waxyaabahaas oo dhan waxay ahayd in la hubiyo ilaa xad in dadka la geliyo kalsooni taas macnaheedu maaha inaadan qaladaad dhacaynin qaladaad way dhacayaan oo runtii waxaan saamaxayn ba awoodeyna capacityga aan leenahay laakiin marka aniga aan fiiriyo wanaag inta toostay ee sida wanaagsan u dhacday waxaa muhiima inaysan naga indhatirin inta yare ay qaldantay taas nafteedana macnaheedu maaha inaan cudurdaar usmayna waa in wax laga qabtaa oo la xaliya maxaa yeele waxaan rabnaa wax caafimaad qabo oo cadaalad ku dhisan kaas ayaana micno yeelan kara